بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الصيام وعن كسر بحني كتاب الزكاه من عمده السالك وعده الناسك لابن النقيب رحمه الله wuxuuna ka mid yahay kitaabka min kutubi اlmadhab madhab shaaficiya wuxuu kitaabu yahay buu yidhi asiyaam asiyaam luqatan waa alimsaak siyaamka xagga luqada waxaa la yidhaahdaa alimsaak waxaana tusinaya qowlu maryam calayha asalaam inii nadartu liraxmani sawma falan ukalima alyowma insiya innii nadartu lilraxmaani sawman allaha raxmaanka waxaan u nadiray bay tidhi sawm bimacnaa imsaak can ilkalaam cidna la hadli maayo falan ukalima alyowma insiya xaggaasi waa xagga luqada dhanka sharciga waxay culimmada qaar ku tacriifiyeen soomku inuu yahay imsaakun maqsuus can shayin maqsuus fii waqtin maqsuus yacnii imsaak gaara waxyaabo gaarana laga afhaysanayo waqti gaarana afhaysigaasi uu leeyahay tacabudan lilaahi caza wajal ayaana loo afhaysanaya cibaado wa qofku wuxuu ka afhaysanayaa can iطacaami waasharaab wax cuni maayo waxna cabi maayo wuxuu kaluu ka joogsanayaa can ishahwa imsaagaasi waktiga dhan miya mase waa wakti gaara waa wakti gaara waa fii waqtin maksuus min طuluuci اlfajri ilaa guruubi الshams waagu markuu dilaaco ilaa ay qoraxdu ka soo baxayso waqtigaa gaarka ah ayuu cunada iyo cabitaankaba ka afhaysanayaa soomka waxaa la farad yeelay fi sanati الthaaniya min alhijra sowmu ramadaan waxaa la farad yeelay fi sanati الthaaniyati min alhijra fi shahri shacbaan wujuubu ramadaan wuxuu soo degay oo ilaahay subxaana wa tacaala sharcigaasi ummaddan uu u soo dejiyey bisanadkii labaad ee hijriyada bisha shacbaan dhexdeeda shacbaan markii la farad yeelay shacbaan maxaa ku xiga ramadaanaa ku xigta ramadaankaa ku xigta waa la soomay ummaddu way soomeen waa ramadaankii ugu horreeyey soomaan wey sanadkii labaad ee hijiriyada ka hor waxaa la soomi jiray yowma caashuuraa keliya la soomi jiray oo culimmada qaar ay yidhaahdeen yowma caashuuraa soomkeedu farad ayuu ahaa qabla ramadaan intaan ramadaan la sharciyeyn oo aan la waajib yeelin soonkiisa yowmu caashuuraa in la soomo ayaa waajib ahayd markii ilaahay subxaana wa tacaala uu farad yeelay siyaamu ramadaan yowmu caashuuraa wujuubkeedii waa la nasakhay maxay noqotay markaa in la soomo yowma caashuuraa sunno ayay noqotay waajibnimadii waa laga zuuliyey xukunkii waajibnimada waa waa la nasakhay wuxuuna alla soo dejiyey subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum oo lagu caddaynayay fardiyada iyo wujuubka ramadaan faman shahida minkum ashahra falyasumhu aayaadkii amrayay in la soomo bisha ramadaan axkaamta sharciga haalibanna waxay ku soo degtay fi lmadiina bacda alhijra maxaa yeelay qabla alhijra nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu aada ugu mashquulsanaa nashru towxiid si towxiidka uu faafiyo shirkiga uga digo dadka uu caddeeyo macnaa laa ilaaha ila allah iyo waxay kelimaddaa ximbaarsan tahay towxiidka uu aada u tarkiisiyey culays badanna uu saaray markay dadkii towxiidka fahmeen maxaa yeeley towxiidka waa wuxuu ugu horeeya ee qofka muslimka ku waajiba yacnii qof walba ku waajiba inuu qaato oo u rumeeyo markay dadkii towxiidka qaateen qalbigooda ay degtay caqiidadii saxiixa ahayd iyo towxiidka laga soo hijrooday min bilaadi alkufri oo magaaladii maka loo soo hijrooday ila almadiina markaa waxaa isa soo raacraacay axkaamtii sharciga aadaankii baa la sharciyeeyey soonkii baa la sharciyeeyey sakadii tashriiceedii baa la faahfaahiyey xajkii buu amray nebigu calayhi isalaatu wasalaam in la xajiyo axkaamtii sharciga waa isa soo raacraacday markaa marka soomku wuxuu ka mid ahaa axkaamtaasi lagu sharciyeeyey fi lmadiina sanadkii labaadee hijiriyada wuxuu yidhi sheikhu raximah اllahu tacaala yajibu sowmu ramadaan soomku ramadaan soomka ramadaan wuxuu noqonayaa waajib wuxuu ku waajibayaa calaa kulli muslimin muslim walba baaliqin qaangaar ah caaqilin caaqil ah qaadirin awooda cala sowmi soomka awooda maca alkhuluwi ayadoo lala qaba ka marnaansho can xaydin xayd uu ka maran yahay wa nifaasin iyo nifaas soomka ramadaan wuxuu waajib ku noqonayaa muslim walba oo baaliqin qaangaar ah waxaa ku baxaya kuwa yaryaraa ku baxaya carruurtaa ku baxaysa kuwaan qaangaarin baa ku baxaya caaqilin caaqil ah waxaa ku baxaya majnuunkii kii waalnaa qaadirin cala sawmna waxaa ku baxaya alcaajiz can isawm shiiqaa keeni doona qofkaan awoodin inuu soomo maca alkhuluwi can xaydin wa nifaasin wuxuu meeshaan u keenayaa waxaa waye dumarka ayuu ula jeedaa dabcan xayd iyo nifaas dumarku ku dhacaa oo gabadhu markay soomayso haddii ay maalan muslimo tahay oo ay baaliqo tahay oo ay caaqilo tahay oo ay awoodi karto inay soomto laakiin ay caado qabto ma bannaana inay soomto uma bannaano inay soomto ayadoo caado qabta mana bannaana in inay soonto ayadoo dhiigga nifaaska qabta laakiin gabadha caadada qabta iyo midda nifaaska uu ku dhacay labaduba soomka waa lagu leeyaho way soo qallaynayaan siyaamu ramadaan way soo qallaynayaan maalmihii dhaafay waxaa laga rabaa inay soo qalleeyaan laakiin haddii bisha ramadaan ay timaaddo ayagoo dhiiggaa qaba ma bannaana inay soomaan wuxuu yidhi sheikhu raximah اllahu falaa yukhaatabu lagula khitaabi maayo buu yidhi kaafirun mid gaala wa sabiyun mid yar wa majnuunun iyo mid waalan khitaabka ah ha la soomo kutiba calaykum siyaam saddexdaanba lagula khitaabi maayo buu yidhi markuu alla leeyahay faman shahida minkum shahra falyasumhu qofkii bisha xaadira ha soomo ma soo gelaya buu leeyahay kaafirka gaal soomi maayo carruurta yaryarkaana khitaabkaas soo geli maayaan oo aan qaangaarka ahayn midka majnuunka ahee waalanna khitaabka ma soo gelayo maxaaye waxa lala khitaabayo waa dadka mu'miniinta ah aayadda awalkeeda alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam gaalka ma soomayo waa sax laakiin khitaabka sharciga ah ma soo gelayaa oo ma ku jiraa dadka lagula hadlayo sheikhu wuxuu leeyahay kuma jiro falaa yukhaatabu kaafirun buy masaladaana waa masale khilaafiya bayna alculamaa axkaamta sharciga ma ku wajahan tahay gaalada markii la ys amrayo axkaamta sharciga dadka la amraaya gaaladu ma ku jiraan mase kuma jiraan waxaa kala duwan ansixid iyo in khitaabka uu ku wajahanya waa kala labo gaal cibaada ka ansixi mayso ilaa uu islaamo oo kelimatu towxiid uu la yimaad laakiin dadka lala khitaabaya ma ku jiraa culammada qaar waxay qabaan inuusan ku jirin oo mu'alifku uu ka mid yahay oo waxay leeyihiin axkaamta sharciga lagula khitaabi maayo gaalada diinka labay u qaybiyeenoo waxay yidhahdeen waa usuul iyo furuuc usuusha waxay yidhahdeen gaalada way soo gelayaan khitaabkeeda towxiidka marka la ys amrayo aliimaan billaahi wa rasuulihi khitaabaadkaasi way ku jiraan laakiin furuucda sharciga furuucda markaas ayaga waxay ula jeedaan axkaamtii salaadii sakadii xajkii wixii la mid ah waxay leeyihiin khitaabkaasi mu'miniinta keliyay ku wajahanta gaaladu ma soo gelayaan laakiin sida saxiixa waxaa weeye sharciga guud ahaan in gaal iyo muslimba lagula khitaabayo markay diidayaan oy leeyihiin gaal soo geli maayo waxay cillo ka dhigeen oy xujaysteen waxay yidhaahdeen gaal haddii la yidhaahdo tuko wa aqiimu salaata haddii la yidhahdo gaalaa loola jeedaa dagaala salaadba ka ansixi mayse sidee loo farayaa bay yidhahdeen inay tukadaan markii la leeyahay ha la soomo bisha ramadaan khitaabkaasi gaaladu kuma wajahna bay yidhahdeen sababtoo ah gaal soon ka ansixi maayo laakiin culammada qaar ka mida waxay leeyihiin khitaabku way soo gelayaan khitaabku way soo gelayaanoo alla markuu leeyahay salaadda ha la tukado way soo gelayaan laakiin sidee u soo gelayaan waxaa la leeyahay intaadan tukan ka hor soo islaam walidaalika mas'aladan waxaa laga dareemayaa yacnii tacalluqeeda iyo khilaafkeeda wuxuu soo muuqanayaa gaalka markuu dhinto ama aakhiro la tago oo ilaahay gaalada uu naarta geliyo subxaana wa tacaala ma wuxuu ku cadaabayaa kufriga iyo gaalnimada keliya mase waxyaabaha lagu cadaabaya waxaa ka mid ah waajibaadkii kale ay ka tageen tarku salaa tarku siyaam tarku lxaj shurbu lkhamri alzinaa alsariqa waxyaabahaasoo dhan ma lagu cadaabayaa mase waxaa lagu cadaabayaa keliya inay ilaahay ku gaaloobeen haddii la yidhaahdo kufri keliya lagu cadaabayaa macnaheeda waxaa waaye khitaabkan gaalada kuma wajahana markii la leeyahay yaan khamrada la cabin gaal kuma jiro yaan la sinaysan gaaladu kuma jiraan yaan wax la xadin gaaladu kuma jiraan sidaasay noqonaysaa sida saxiixana waxaa waaye gaalka towxiidkana waa laga rabaa inuu la yimaado wax walbuu ilaahay reebay subxaana wa tacaala uu gaalku la yimaado waxay u siyaadinaysaa cadaabka ilaahay baa loogu siyaadinayaa fi laakhira asigoo gaala hadduu khamrada cabo sinaysto wax xado kufrigiisana waa lagu cadaabayaa dunuubtan kalena waa loogu darayaa cadaabka waa loogu siyaadinayaa ka tegidda salaaddii waa lagu cadaabaya soonkii uu ka tega waa lagu cadaabaya kufrigana waa u dheeraad iyo gaalnimadii arrintaasina waxaa daliil u ah qowl اllahi caza wajala maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusalliin walam naku nuطcimu lmiskiin wakunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wakunaa nukadibu biyowmi اddiin xataa aataana alyaqiin aayaddu waxay ka hadlaysaa aayaadka wuxuu alla uga hadlayaa waa gaaladii cadaab ka gashay markii la yidhaha maxaa saqare idin geliye waxay tirinayaan dembiyadii ay galeen waxay leeyihiin ma tuka jirin annaga hadda waa gaalo laakiin waxay leeyihin waxyaabaha nalagu cadaabaya waxaa ka mida inaanan tuka jirin lam nakun min almusalliin masaakiintana ma quudi jirin walam nakun nuطcimu almiskiin kuwa dhex dabaasha oo baadilka dhex dabaashana waan la dhex dabaala jirnay wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wa kunnaa nukadibu biyowmi اddiin inay gaalo ahaayeen waxaa ku tusinaya wa kunnaa nukadibu biyowmi اddiin yowmu ljazaana waan beeni jirnay oo ma rumaysnayn waxyaabahaasoo dhan oo isku tegay ayaa saqaranna geliya bay leeyihin oo cadaabka waxaan u galnay waa dunuubtaa kala duwan aayaddu waxay tusinaysaa in kufrigiina lagu cadaabayo tarki tarku salaad iyo salaaday ka tageen lagu ciqaabayo masaakiintay quudin waayeen lagu ciqaabayo idan furuucu shariica waa lagula khitaabay way soo gelayaan laakiin ha soo galaane ma hadday la yimaadaan ma ka ansaxaysaa maya taana waxay la mid tahay qofka muslimka ah ee salaadda la farayo wuxuu soo gelayaa soo ma ahan khitaabka alleh wa aqiimu salaata salaada ooga qof walba muslim waa soo gelayaa waa la isku waafaqsanyaha hadduusan weyse qabin ee uu yidhaahdo allah wuxuu yidhi wa aqiimu salaa sidaa darteeda weyse la'aan ayaan tukanayaa salaad ma ka ansaxaysaa salaad ka ansixi maysa mana laga yeelaya marka hore waxaa leeyahay weyse qaado kadibna tuko gaalkana sidaasoo kale la leeyahy khitaabku waa soo gelayaa laakiin waxaa leeyahay salaadna lagaa aqbali maayo soon kaa ansixi maayo ilaa aada islaamto marka hore islaam kadibna waajibaadkan la imow falaa yukhaatabu kaafirun wa sabiyun buu carruurta yaryarka ah ayaga inay soomaan ramadaanka waajib kuma ah laakiin haddana maca daalika carruurtu waa kala yihiin kuwana waa kuwa yaryar oo aan xamili karin baahida kuwana waa kuwa aan weli qaangaarin laakiin awoodi kara inay soomaan masalan cunugu hadduu yahay sagaal jir toban jir iyo wixii la mid ah waa xamili karaa markii laga soo bilaabo wakhtiga salaada uu gaaro toddoba sano wixii ka weyn siddeed sano sagaal sano toban sano ilaa shan iyo tobankii laga gaarayo ama uu ka qaangaarayo shan iyo toban sano ka hor waxay samayn jireen salafu saalix carruurta way soomin jireen ayagoo ilmaha haddana waxaa la amri jiray inay soomaan si ay soomka ula qabsadaan gelinka daba markii la gaaro ilmuhu baahdaan ooy qaarkood ooyaan waxyaabay ku ciyaaraan ay sii jireen si ay u maaweeliyaan ilaa qoraxdu ay ka dhacayso dantay ka leeyihiin waa maxay danta laga leeyahay waxaa waaye qofkan ama ilmahan yarka ah inuu la qabsado soonka haddaan soonka hadda la barin intuusan qaangaarin hadhowtii markuu qaangaar noqdo waxaa ku cuslaanaya inuu soomo oo cunnadii cabitaankii ka tago walidaalika ilmaha aan lagu barin aan soonka lagu tarbiyeyn ama tarbiyo wanaagsan aan helin ee shan iyo toban sano markuu gaaro soon la leeyahay qaarkood waxaa arkaysaa cunnada la dhuudhuumanaya waana nin weyn waa qaangaar soonka waa ku waajib cunnadii marba meel la gelaya qaara musqulaha la gala qaar marba meeluu kula dhuumanaya tarbiyadii aa ka qaldantay markuu toban jir aha haddii soonka la bari lahaa ee uu soomi lahaa ilaa uu ka qaangaaro soomku caado wuxuu la qabsaday u noqon lahay wax dhiba uma dareemeen baahina ma dareemeen ilmaha marka soonka waajib kuma aha laakiin haddana waa la soominayaa khaasatan kuwooda rooroon oo awoodi kara inay soomaan majnuun hadda asiga qalinka waa laga rafciyo waa nin waalan kaasi soomi maayo qasdii ujeeddo ma leh wuxuu yidhi sheikhu waman ajhadahu sawmu likibarin waxay ku cadfan tahay wa majnuunun buu ku cadfan tahay waxaan kaloon soomka lagula khitaabaynin waman ajhadahu sawmu qofka soomka uu dhibaateeyey oon awoodi karin likibarin da' darteed weynin dartii ow maradin ama xanuun dartii xanuunkaasoo laa yurjaa aan la rajaynayn bur-uhu ka caafimaadkii aan la rajaynayn in laga kaco la rajayn maayo ama qofka uu ka caafimaado lagula khitaabi maayo asigana soomka biadaa'in gudasho lagula khitaabi maayo walaa qadaa'in soo qallaynna lagula khitaabi maayo labadaba kuma jiro dadka noocaana khitaabka soomka ma soo gelayaan hadda inuu soomana khitaabka soo geli maayo hadhowti inuu soo qallayana kuma jiro ilaan dadka qaar waxaa jira hadda loo ruqsaynaya maalan inay afuraan laakiin laga raba inay soo qalleeyaan soo maaha kuwa noocaana adaa iyo qadaa midna lagula khitaabi maayo waa qof aan soomkiiba awoodin dhibaatou ku yaha waa dhibayaa soomka asbaabahu u dhibaya waxaa ka mid ah in da-diisu ay weyn tahay waa qof waayeela ma jirtaa wakhti aan isleenahay waayeelnimada waa ka bixi doonaa markaa kadib uu soomayaa soonkii uu soo qallayn doonaa ma jirtaa wakhti la sugaayo maya wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam cudur walba daawuu leeyahay ila alharam ilaa waayeelnimada mooyaane waayeelnimadu ayada daawadeedu waa geeri yacnii inuu dhinto mooye daawo kale ma lahan qofka ile mar walba cumrigu sii ziyaado waa sii waayeeloobaya intii hore waa kasii tabar daran yahay rajo lagama qabo marka in waayeelnimadaa zuusho dacfigaa uu zuulo sidaa darteed qofkaasi ma soomayo laakiin wuxuu samayn doona shiiqaa sheegi doona sidaasoo kale waxaan asigana soomka lagula khitaabaynin adaa iyo qadaa midna qofka xanuunsan ee aan la rajaynayn inuu xanuunka ka kaco dadka xanuunsan dadna waa dad markaa xanuunka uu hayo laakiin rajo laga qabo haddii ilaahay ugu talagalay inuu sii noolaado inuu cudurkaa iyo xanuunkaa uu ka kaco qofna waxaa haaya xanuun aan la rajaynayn annaga ma jasmi karno ama ma dhihi karno qofkan kama caafimaadayo laakiin caadatan xanuunka haaya qofkan lagama kaco soo ma jiraan xanuuno noocaasa oo la yidhaahdo qofkan rajo lagama qabo inuu ka zuulo xanuunka noocaasa qofku haayana asigana soom laguma laha xanuunka aan zuulayn laftirkiisu waa laba qaybood mid waa iska joogto oo mar walbuu qofku hayaa midna waxaaba kaagiciya baahida mararka qaar waxaa jirta qofki inuu inta kale caafimaad qabo markuu wax cunayo waa fiican yahay laakiin ma awoodi karo inuu baahdo ma awoodi karo maalan wakhtigii quraacda inuu dhaafo hadduu wakhtiga quraacda dhaafo xanuunaa qabanaya xanuunkaasna waa xanuun uu isku ogyahay qofkaasi ma soomayaa qofkaasi ma soomaayo xanuunkaasna waa xanuun joogto ah takhaatiirtu waxay leeyihin mar walba gaajada waa in qofka laga ilaaliyo waa in gaajo laga ilaaliyo ma awoodi karo inuu soomo waa xanuunkaan la rajaynaya in laga caafimaado waa xanuunaan daawo loo hayn xanuunka noocaasa qofku u haayo asigana lagula khitaabi maayo siyaamu ramadaan laakin yalzamu laakiin waxaa laazima buu yidhi laakin yalzamu man ajhadahu sawmu laakiin waxaa ku laasima qofkii sowmka uu dhibayo likulli yowmin maalin walba waxaa ku laasimaya muddu طacaamin hal mud oo cunno ah maalin walba hal mud oo cunno ah ayuu bixinayaa culammada qaar waxay leeyihiin laba mudou bixinayaa mudku waa la yaqaan soo maaha kafulmuctadil wixii hal mar lagu qaado waay ayuu bixinayaa macnaheedu waxa waaye waa hal qof cunnadiisa ayuu bixinayaa hal qof oo miskiin ah wuxuu cuni lahaa ayuu bixinayaa waxaa la yidhahdaa fidya fidyadaasuu bixinayaa wa yukhaatabu almariidu wاlmusaafiru wاlmurtadu wاlxaa'idu wاlnufasaau biاlqadaa'i duuna aladaa wayukhaatabu almariidu waxaa lagula khitaabayaa buu midka jiran wاlmusaafiru midka musaafirka ah ee safarka ku jira wاlmurtadu iyo midka ridoobay can iddiin ka ridoobay wاlxaa'idu iyo gabadha xaydka qabta wاlnufasaa'u iyo dumarka nifaaska qaba waxaa lagu lagula khitaabayaa bilqadaa'i soo qallayn duuna aladaa'i adaa iyo gudakasho ka sokow macnaha ayaga markaas inay soomaan ma u bannaana laakiin waxaa laga rabaa inay soomkii soo qalleeyaan soomkii inay soo qalleeyaan ayaa laga rabaa almariid waa mariidkii la rajaynayo inuu xanuunka ka kaco qofkan maalan xanuun baa haya ramadaankii wuxuu u soo galay asigoo xanuunsan ama ramadaanka dhexdiisuu xanuunsaday waxaa u bannaan inuu afuro faman kaana minkum mariida aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar qofkii jiran ama safar ku jira allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaa dushiisa a inuu maalmo kale soo qalleeyo macnaa waxaa loo ogol yahay inuu afuro laakiin qadaa baa laga rabaa qofkaasi marka adaa lagulama khitaabayo oo la dhihi maayo hadda adoo jiran soon laakiin maxaa lagula khitaabayaa qadaa oo waxaa leeyahay markaad caafimaaddo soo qallay musaafirkuna waa sidaasoo kale intuu safarka ku jiro markuu safarka ka ka zuulo oo sifadii safarka uu ka zuulo qof muqiimoo gurigiisii jooga uu noqdo markaasaa laga rabaa asigana inuu soo qallayo soonkii lagu lahaa waalmurtadu can iddiin almurtad waa midkii diinka ka noqday qofka haddii uu diinka ka noqdo asigoo muslima waa laba xaaladood midkood inuu dhinto asigoo murtad can diin illaahi ah diintii buu ka baxay waa gaaloobay markii horena muslim uu ahaa hadduu sidaa ku dhinto acmaashiisoo dhan iyo waxa hore oo u sameeyo dhan waa baatil waa wada burayaa wman yrtadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafir faulaa'ika xabiطat acmaaluhum allah wuxuu ku qayday fayamut wahuwa kaafir qofkii diinka ka ridooba ee dhinta asigoo gaala kuwaasi acmaashooda waa burtay buu yihi alla subxaanaه wa tacaala wuxuu hore u soomay salaadii towxiidkii hore oo ula yimid kulli waa baaطil waxba kama jiraan wixii o dhan waa baaba'aya ilan gaalnimu ku dhintay haddii laakiin ou ridoobo can can iddiin haddana uu soo islaamo uu soo noqdo acmaashiisii hore waa u baaqi wixii hore uu u sameeyey acmaala min salaatin wa siyaamin wa sadaqatin wa towxiid kulli baaqi bay u yihiin wixii xasanaadii hore uu u sameeyey ka burburi maayaan mana ka baaba'ayaan muddadaasi oo uu riddada ku jiray wixii uu ka tegay soom ah wuxuu leeyahay sheikhaasna waa soo qallaynayaa oo qadaa baa laga rabaa soonkii uu ka tegay waa inuu soo qalleeyo markuu soo noqdo ou diinta usoo noqdo kadib walidaalika saxaabada ridwaan ullaahi calayhim qofkii maalan saxaabi ahaa ee ridooba way jireen soo maaha dad sidaa ah ee soo noqda sida alashcad ibnu qays oo kale radia allaahu canhu saxaabinimadiisu ma zuulaysaa mase waa baaqi yaa waa ridoobay waa soo noqday diintiibuu usoo noqdo waa soo islaamay saxaabinimadiisu waa baaqi weli waa saxaabi maxaa yeelay xasanaadkiisii hore iyo fadaa'ishii hore uu lahaa ka baabi'imaysa hadduu soo noqdo toobad keeno waa saxaabi jaliila radia allaahu canhu laakiin markii acmaashiisu baaba'ayso waa markii uu ku dhinto sida alla uu ku qayday fayamut wa huwa kaafir waalxaa'idu waannufasaa alxaa'id waa gabadha caadada qabta waannufasaa'u waa dumarka nifaaska qaba nifaaskuna waa dhiigga yimaada bacda alwilaada dhalmada kadib umusha kadib fain takallafa almariidu waalmusaafiru mariidka iyo musaafirku hadday iskallifaan ayaga waxaa loo ruqseeyey inay afuraan laakiin hadday iskallifaan oo fasaamaa ay soomaan saxa ay saxa sawmuhumaa soomkoodu waa ansaxayaa wey duuna almurtadi waalxaa'idi waannufasaa murtadka iyo xaa'idka iyo tan yacnii nifaaska qabta ka sokow kuwaasi hadday soomaan xataa soomkooda ansixi maayo murtadkii asigoo murtad ah can iddiin oo diintii ka noqday oo gaal ah hadduu yidhaahdo waan soomayaa soon miyaa ka ansaxaya soon ka ansixi maayo ilaahay camal gaal aqbali maayo gabadha caadada qabta hadday tidhaahdo waan soomayaana soon ka ansixi maayo bal wayba dembaabaysaa waa aasimad hadday ku dhiirato inay soomto maxaa yeele ma bannaana inay soonto ayadoo caado qabta midda nifaaska qabtana waa la mid hadday kuwaa soomaan wuxuu yidhi ayaga ansixi maayo soomkooda laakiin labada hore qofka jiran iyo qofka musaafirka awalba ruqsay ahayd ayagaa loo fududaynayay maadaama soomka uu yacnii fi safar culays qofka uu dareemayo maadaama uu musaafir yahay qofka jiranna soonka laga yaabo inuu dhibayo almashaqatu tajlibu taysiir mashaqada iyo culayskii wuxuu keensanayaa in wax loo fududeeyo sidaasaa wax loogu fududeeyey hadday fudeedkii qaado waayeen marka oo yidhaahdaan annagu waa soomaynaa waana dul qaadanaynaa soomkooda waa ansaxayaa fa in aslama hadduu islaamo ow afaaqa ama uu soo naaxo oo miirkii u soo noqdo aw balaqa ama uu qaangaaro muftiran xaaluu yahay mid afuran fii ahnaa'i nahaari maalinka dhexdiisa nudiba alimsaaku waxaa la sunneeyaa buu yidhi afhaysasho waalqadaa'u iyo qallo ayaa la sunneeyaa walaa yajibaani labadooduna waajib ma aha in la afhaysto iyo in la soo qalleeyo labada midna waajib ma aha laakiin labadaba wuxuu leeyahy waa mustaxab fa in aslama hadduu soo islaamo marka hore gaaluu ahaa maalin ramadaan uu soo islaamay fii ahnaa'i nahaar wuxuu ula jeedaa waa fii ahnaa'i nahaari ramadaan maalin ramadaan ah dhexdii ayuu soo islaamay muslimuu noqday maalinkii maalan gelinkii dambaa dhiman cunno miyuu iska sii wadanayaa wax miyuu sii cunayaa mase waa af haysanayaa ilaa qoraxdu ay ka dhacdo wuxuu leeyahay sheikhu waxaa mustaxabahoo fiican maadaama bil ramadaan lagu jiro maalin ramadaan la joogo wakhtiga inta ka harta inuu iska af haystaa fiican waa waajib ma aha waajib ma aha maxaa yeele maalinkan markuu soo bilaabmayey muxuu ku soo bilowday bituluuci alfajri soo maaha waagu markuu dilaacayo qofkaani muslin ma ahayn oo ma soomi karin wakhtigii marka wujuubka soonka soo bilaabmaya wou soo dhaafay ayadoo soomkii aan yacni yacni soonkii asoo markaa aan la imaan karin ama aan loo ogolayn fii inuu inuu soomo asigoo gaala ayuu soo islaamay maalinkii dhexbartamihiisii muslimuu noqday inta hartay lagu waajibi maayo inuu maalinka inta harta soomo laakiin waxaa le waxaa fiican inaa af haysato ilaa quruubi shams ilaa qoraxdu ay ka dhacayso sidaasoo kale lagu waajibi maayo in la yidhaahdo soo qallay maalinkan soo qallay lagu waajibi maayo sababtoo maalinkan waa tegey gaalka qofka gaalka ah wixii acmaal ah ee hore u dhaafay uu la imaan waayey soo qallay miyaa la leeyahay la dhihi maayo qofka gaalka ee asliga la dhihi maayo islaan intii aad gaalka ahayd wixii ku dhaafay soo qallay la dhihi maayo muddadu gaalkaa salaadihii uusan tukan soomkii uusan soomin waxyaabihii uusan maaragtay sakawaadkii uusan bixin waxaasoo dhan la dhihi maayo sababtu waxa waa maxay alislaamu yahdimu maa kaana qablah islaamka wixii ka horreeya asaa baabi'inaya wixii qofkan uu horay u sameeyoo dhan oo dunuuba wax alla wuxuu ka gaabiyey iyo wuxuu galoo dhan islaamnimadaa baabi'inaysa xala dhalay ayuu noqonayaa qofku qof cusubuu noqonayaa oo wax dembiyo hore aan lahayn markaas uu soo islaamo wixii ka dambeeya unbay waxu bilaabmayaan maalinkan marka qaybo ka mida waxay tagtay asigoo gaala la dhihi maayo soo qallay maalinkaas soonkiisa waa waajib la dhihi maayo laakiin wuxuu leeyahay shiiku way fiican tahay istixbaab weeye macnaha wa in balaqa hadduu qaangaaro marka waxaa la mid a midka soo naaxay oo miir daboolnaa habeenkao dhan waa miir daboolnaa maalinkii gelinkiisa hore o dhan waa miir daboolnaa maalinkii dhexbartamihiisuu soo baraarugu soo naaxay qofkaasi miirkiisii ma joogin in maalinka yacni maalinkaas uu soo baraarugay dhexdiisa gelinkiisa dambe lagu waajibi maayo inuu maaragtay af haysto mana lagu waajibinayo inuu soo qalleeyo kii qaangaarana waa la mid maalinka dhexbartamihiisa hadduu qaangaaro intii ka horraysa qaangaar ma ahayn soon waajib kuma ahayn maalinkan waagiisu markuu dilaacayo qofkan inuu soomo waajib kuma ahayn dhex bartamihii maalinkii markii la marayay ayuu qaangaareen waa dhici kartaa soo maa a waa dhici kartaa inuu qaangaaro maalinka dhex bartamihiisii maalan laba-iyo toban jir ama saddex-iyo toban jir ayuu ahaa maalinkii dhexbartamihiisa wuxuu isku arkay mani biyaha ka yimid biyahaasoo laguma qaangaaro saddex midkoodaa lagu qaangaaraa inay isla socdaanna shardi ma aha qofka inuu shan iyo toban sano gaaro waxaa kaloo lagu qaangaaraa inuu manidii isku arko yuusanba shan iyo toban gaarin waxaa lagu qaangaaraa timaha hoose inay ka soo baxaan raggu inta waa ku qaangaaraa haddii marka fii athnaa'i nahaar uu qaangaaro maalinkii inta ka harta inuu af haysto waa mustaxab inuu soo qalleeyana waa mustaxab oo waajib ma aha fa in aslama hadduu islaamo buu yidhi ow afaaqa ama uu soo baraarugo ow balaqa muftiran ama uu qaangaaro muftiran xaaluu yahay mid afuran fii athnaa'i nahaar nudiba alimsaaku waalqadaa walaa yajibaani waajibna ma aha wa in balaqa hadduu qaangaaro laakiin saa'iman xaaluu yahay mid sooman marka horeu soomanaa maalinkii dhexbartamihiisuu qaangaaray asigoo sooman lazimahu limsaaku waxaa ku laasima markaa inuu af haysto ilan waa sooman yahay wa nudiba alqadaa'u qadahana waa loo sunneeyaabuy maalinka gelinkiisi hore wuu soomanaa laakiin soonkaasi gelinka hore uu soomanaa muxuu ahaa mustaxab miyuu ah mase waajib waa ilmaha yarka ah ee weli qaangaarin sunnou ahaa inuu soomo sooma fii xaqihi inuu soomo waajib kuma ahayn waa soomay asigoo weli qaangaarin maalinkii dhexbartamihiisuu qaangaaray asigoo sooman waxaa la leeyahay inta kuu dhiman inaad sii soomanaato waaba kugu waajib illa waa qaangaarta waana soomaneede laakiin ma soo qallaynayaa maalinka beddelkiisa maya ma soo qallaynayo sheikhu wuxuu leeyahy qadaha waa la sunneeyaa laakiin ma soo qallaynayo maalinka qof sooman ayuu noqonayaa walow tahurat ilxaa'idu amsakat nadban walow tahurat ilxaa'idu midda caadada qabta hadday daahir noqoto goormay daahir noqonaysaa iyadana waa fii ahnaa'i nahaar maalinkii dhexdiisa amsakat ay amsakat can alacaami waasharaab cunno iyo cabitaan ayay ka afhaysanaysaa nadban ay istixbaaban sunno ahaan wey wa qadat wayna soo qallaynaysaa maalinka xatman ay waajiban way inay soo qa wujuuban way yacni waa waajib inay soo qallayso ilan gabadha caadada qabta maalmihii dhaafay waxaa waajiba inay soo qallayso hadday shan noqdaan hadday lix maalin noqdaan haddii ay toban maalin noqdaan inay soo qallayso waa waajib qaduhu marka waa waajib maalinkaasi dhexbartamadiisa hadday daahir noqoto maalinkaasi waa maalmahay soo qallaynaysay ku darsanaysaa intay qoraxda ka dhacaysa inay af haysato ay aysan wax cunin oo wax cabinna waa sida fiican buu leeyahay ow qadima almusaafiru ama hadduu musaafirkii soo galo safar ka yimaad fii ahnaa'i nahaar maalinkii dhexdiisa ayuu safar ka soo galay aw bari almariidu ama kii jirana uu caafimaado wa humaa muftiraani xaalay yihiin labadooda kuwa afuran waa musaafirkii iyo mariidkiiye amsakaa waxay ka afhaysanayaan cunnadii iyo cabitaankii nadban wa qadayaa wayna soo qallaynayaan xatman yacni wujuuban wey aw saa'imaani ama ayagoo sooman haddii kii jiranaana uu caafimaad caafimaado asoo sooman musaafirkiina uu soo galo asigoo sooman amsakaa way afhaysanayaan buu yidhi xatman labuu u kala qaaday musaafirkii iyo mariidkii markii musaafirkiina uu safar ka yimaad fii ahnaa'i nahaar waa maalinkii dhexbartamihiisa kii jiranaana uu jiradii ka caafimaado fii ahnaa'i nahaar maalin ramadaan dhexdii labaa loo kala qaadayaa markii musaafirka uu safarka ka soo gelayay mariidkana cudurka uu ka caafimaadayay inay soomanaayeen iyo inay afurnaayeen haddii musaafirka uu afurnaa ila waa loo ogolyaa inuu afuro soo maa ou soo galo magaaladii uu deganaa maalinkii dhexbartamihii asigoo afuran kii jiranaana uu caafimaado asigoo afuran maalinkii dhexdii inta maalinkii ka harsan waajib kuma ahan inay si inay maaragtay af haystaan oo cunnada iyo cabitaankii ay ka tagaan way u bannaanta inay sii cunaan oy sii cabaan laakiin waxaa fiican buu leeyahy inay cunnada iyo cabitaanka ka tagaan maalinkaas laakiin ma soo qallaynayaan labadoodaba way soo qallaynayaan maxaa yeele wayba afurnaayeen maalinkii qayb ka mid a hadday afurnaayeen maalinkaas soomkoodu kama dhicin yacni waa qadaa baa laga rabaa waxay ka dhigan yihiin niman aan soomanay aan soomin maalinka maba soomanaba laakiin wuxuu yidhi haddii musaafirka uu safar ka yimaad mariidkana uu cudurkii ka caafimaado ayagoo labadoodaba sooman kii musaafirkaah wuxu yidhi aniga waa iska soomayaa sharciguba ha ii ogolaado afurid laakiin waxaan rabaa inaan iska soomo asagoo soomanuu magaaladii soo galay magaaladii uu deganaa kii jiranaana waa soomay wuxuu yidhi waa adkaysanayaa asigoo sooman ayuu caafimaaday labadaasi amsakaa xatman buu yidhi inta maalinkii ka harsan waajib waa inay af haystaan ma afuraayaan yaysan afurine soonka maalinkaas ma tirsanayaan oo ma ugu jiraan maalmaha ay soomayaan mase waa inay soo qalleeyaan way tirsanayaan way tirsanayaanoo waa laba qof oo soontay w maxaa yeele ruqsadii maysan qaadane waxay qaateen inay dul qaataan horewna shiikhuu noo soo yidhi haddii mariidka iyo musaafirku iskallifaan oy soomaan soonkoodu waa ansaxayaa haddaan soo qaadana soomaa inuu soonkoodu ansaxayo idan soonkoodu waa u jiraa maalinka inta ka dhimanna way dhammaystiranayaan والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين